maanta waxaa si weyn looga ciidayaa dhammaan dalalka islaamka oo ay qayb ka tahay soomaaliya bisha ciidulfidriga magaalada jowhar waxa ay ka mid tahay meelaha sida weyn looga dabaaldegayo munaasabadda ciidda oo saakay masaajidada lagu ogay salaada dadweynaha ayaa wadaagaya damaashaadka iyo farxadda iyaga oo isugu hambalyeynaya maalintan qaar ka mid a dadka ku nool jowhar oo aan kula kulannay waddooyinka iyaga oo wejiyadooda ay ka muuqato farxadda ayaa la hadlay radio snai waxaana ay ka hadleen dareenkooda ku aadan munaasabadda ciidda bismillahi raxmaan raxiim kulla caam wa antum bikhayr magacaygu axmed nuunigeedo waxaan u hambaleynayaa munaasabadda ciidda ah dhammaan ummadda muslimka ah gaar ahaan ummadda soomaaliyeed maanta oo ay ku beegan tahay maalinta koowaad ee ciidulfitriga ee bisha soonfur waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed farxad iyo baraaro ku ciida sanadkan sanadkiisa insha allah bashbashi barwaaqo allah nagu gaarsiiyo cibaadada bisha barakeysan ee ramadaanna allah naga aqbalo kuwii ku intifaaca ka faa-iideystay allah inaga dhiga marka hore masaakiinta tawaaleysan ee ciidda ee ka qeyb qaadan karin inaan kaalmo ciida ah aan siino aan ka qeyb qaadano aynu ka farxino ilmaha siday u farxayaan ay u farxaan igana inaan ka shaqeyno munaasabadda ciidda aada bay munaasabadda u ballaaran tahay maadaama maanta koowaad bisha waxaalahay kooda bisha shawaal ay tahay oo maalinta ciidulfitriga ay ku beegan tahay dhammaan ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay mar kale ciid mubaarak ciid wanaagsan hambaliyo hambaliyo hambaliyo hambaliyo dhammaan shaqaalaha warbaahinta isnaay ugu horeyn waxaan leeyahay ciid wanaagsan shacabka magaalada jowhar ee caasimada hirshabeellena waxaan leeyahay iyaguna nabad iyo baraare ku ciida ciid wanaagsan kulla caam wa antum bikeyr meel kastoo aad joogtaan waxaan leeyahay munaasabadda ciidda barakeysan ee ciidulfidri waa idinku hambaliyeynayaa hambaliyo hambaliyo hambaliyo ayaan idin leeyahay dalalka islaamka ayaa maanta u bilowday dabaaldega maalinta koowaad ee ciidulfidriga kadib markii xalay lagu dhawaaqay in la arkay bisha shawaal